islaan ciise islaan maxamed wuxuu maanta shaqaalaha iyo ciidanka dhisaya airboortka garoowe uu guddoonsiiyey ari hilib ah oo ay ugu talagalay inay maanta iyo biri iyo maalmaha soo socda ay ku qadeeyaan arigaasi wuxuu furitaan iyo tusaale u yahay in bulshada reer garoowe ay ku daydaan inay maaragtay ay soo dhoweeyaan martida ay ka shaqaynaysa airboortkooda uga timid meel dalal fofog uga timid in odayaasha kale iyo maxaa layihahda ganacsataduna saas si la mida maalin maalin iyo asbuuc walbaba ay u yimaadaan oo saas kala usoo xusaan haddii rabbi idmo aad iyo aad baan islaamka uga mahad celinaynaa bilowgiisa fiican haddana sidaad arkaysaanba waxaa lagu wareejiyey cabdiweli oo ah howlwadeennada shirkadda asalaamu calaykum waraxmatullah
bismillahi raxmaan raxiim hadalkii intiisii muhiimka ahayd cabdinuur baa yidhi aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa islaanka islaan ciise islaan maxamed islaan muuse dadaalka iyo baraarujinta uu shacabka ku samaynayo tusayana in loo baahan yahay in gacan laga geysto dhismaha ayraboortka garoowe hadday noqon lahay dhinaca martida iyo hadday noqon lahay dhinaca ciidankaba mar koowaad iyo mar labaad iyo kun jeerba waxaan leenahay ilaahay khayr ha kaa siiyo islaan ciise shacabkana waxaan leeyahay ha lagu dayda islaamka tallaabada fiican uu qaaday asalaamu calaykum waraxmatullah cabdi weli maadaama aad tahay halwadeennada hadda airboortka xaggee maraya
hadda iskaafeyshinkii baa dhammaaday sidaad u jeedaanba oo qodiddii waa dhammaatay mar dhowna waxaa bilaabmaya xaaqiddii in la xaaqo soddon iyo shan sentimitir baa la xaaqayaa kabacdina waxaa lagu soo samaynayaa waa lasoo kombact garaacayaa hoos baa laga soo garaacayaa waxaa lagu shubayaa waxa la yidhahda bays iyo sabays baa lasoo samaynaya insha allah waa mahadsan